halkani waa e w r adventist wal redio codka rajada ee lagu talagalay dadkoo dhan anigoo ah maxamed waxaan idin leeyahay dhegaysi wacan barnaamijyadeenna maanta waa laba qaybood qaybta koowaad waxaad ku maqli doontaan barnaamijka caafimaadka kadib waxaa inoo raacaya cashar inaga imaanaya bugga nolosha uu inoo soo jeedinaya geelle labadaasi barnaamij ee xiisaha leh waxaa inoo dheer heese daabacsan oo aynu idiin soo xulnay kuwaasoo aynu filayno in aad ka heli doontaan dhegaystayaasheenna qiimaha iyo khadradda lahow waxaynu kaa codsanaynaa inaad barnaamijkeenna si habboon u dhegaysataan haddii aad wax su'aalaha qabto ama aad haysid wax talo ama tusaale fadlan inala soo xiriir dib ayaynu kaaga sheegi doonaa ciwaankeenna bal intaynan u guuda galin barnaamijyadeenna xiisaha leh waxaad marka hore ku soo dhowaataan heestan daabacsan barnaamijka caafimaadka waa mid muhiim ah waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysan doontaan barnaamijkaasi barnaamijka wuxuu ka hadli doonaa cudurka judaanka waxaana inoo soo jeedinayaa geelle ee dhegaysi wacan
dhegaystayaal maanta waxaannu ka hadli doonnaa cudurka juudaanka juudaanku waa cudur halis ah kaasoo ku dhaca habab kala duwan waxaa jira astaamaha badan oo lagu garan karo laguna arko maqaarka tusaale ahaan mararka qaarkood qofku wuxuu qabi karaa maqaar jilicsan oo korka qofka ku yaal qofkani waxba kama dareemo maqaarka maqaarka burada ah ee korkiisa saaran mararka qaarkood bukaanku wuxuu qabaa xididdo buurbuuran oo ku yaal maqaarka hoostiisa xargahan buurbuuran waa dareemayaashii oo bararay qaab kale juudaanku wuxuu maqaarka wejiga ka dhigaa buurbuur iyo mid qara weyn leh maqaarka qaarkoodna dadka juudaanka qabaa waxay lumiyaan dhammaan dareenka gacmaha iyo lugaha qofku wuxuu isku gubaa sigaarka mana dareemo gubashada jirkiisa jeermiska juudaanka sababa ayaa weerara dareemayaasha qofka dareemayaasha maqaarkana waxay inagu caawiyaan dareenka qofka qaba juudaanka wax dareen ah ma laha marka uu gubto ama uu dhaawacmo waayo ma dareemo xanuunka maqaarkiisa iyo hilibkiisa midna waana qurmaa juudaanka oo tafatiran ayaan ku baran doonnaa mar kale dhegaystayaal barnaamijkeennii maanta oo aan idiin soo jeedinayey anigoo geela ah tan iyo kulintadeenna dambe waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo
waxaan filayaa in aad si abboon u dhegaysateen casharkaasi haddaba haddii aad qabto wax su-aalah oo ku saabsan barnaamijka caafimaadka fadlan inala soo xiriir ciwaankeenna waa codka rajada sanduuqa boostada afar laba laba lix todoba nairobi kenya mar labaad ciwaankeenna waa codka rajada sanduuqa boostada afar laba laba lix todoba nairobi kenya waxaa kaloo inagala soo xiriiri kartaan emeilka somali e w r at yahu dt com mar labaad emeilka waa somali e w r at yahu dt com waxaad mar kale ku soo dhowaataan heestan daabacsan
iyagoo bay u muuqdaa hiriradu ma doomana dayaxu waa shan iyo toban hiriradu ma doomana dayaxu waa shan iyo toban tuhunna meelna kuma jiro taajkii haweenkahay waxaad aniga ii tahay qof aniga ku soobay sankaad kaga tulanay taajkii haweenkahay waxaad aniga ii tahay qof aniga tisoobay sankaad kaga tulanay taariikhdii darwiishkiyo taladii bashiiriyo sida xaawadaadkan maxay kuu tixgeliya sida xaawadaadkan maxay kuu tixgeliya sida xaawadaadkan maxay kuu tixgeliya Tigaadiina buurdo toobka iyo caanaha indhuu tigsanaya toobka iyo caanaha indhuu tigsanaya soo taabo leedahay taajkii haweenkahay waxaad aniga ii tahay qof aniga tilsoomay sankaad kaga tulanay taajkii haweenkahay waxaad aniga ii tahay qof aniga tilsoomay sankaad kaga tulanay taariikhdii darwiishkiyo taladii bash waxaan filayaa in aad ka hesheen heestaasi haddana waxaad ku soo dhowaataan casharkeenna inaga imaanaya bugga nolosha casharkeenna wuxuu ku saabsan yahay wadaadadii sare shirqool bay ciise u dhigeen waxaana inoo soo jeedinayaa geelle ee dhegeysi wacaan
waddadii sare shirqool bay ciise u dhigeen sidaas aawadeed qaar badan oo yuhuuddii ah oo maryan u yimid oo arkay wixii uu sameeyey ayaa rumaystay qaarkood way u tageen farrisiintii oo waxay u sheegeen wuxuu ciise sameeyey sidaas aawadeed wadaaddadii sarsare iyo farrisiintii shir bay isugu yimaadeen oo yidhaahdeen maxaynu samaynaa waayo ninkanu calaamooyin badan buu sameeyey haddaynu sidaa u dayno dhammaan way rumaysan doonaan isaga oo dadka roomana way iman doonaan oo waxay qaadan doonaan meesheenna iyo qurunteenna midkood kayfas la odhan jiray oo ahaa wadaadka sare ee sannadadaas wuxuu iyagii ku yidhi waxba garan maysaan oo ka fiirsan maysaan inay idiin roon tahay in nin keli ahu dadka u dhinto oo aan qurunta oo dhammu aysan lumin waxaas iskama uu odhan laakiin isagoo ah wadaadka sare sannadadaas wuxuu sii sheegay in ciise qurunta u dhiman doono quruntii oo keliya uma aha laakiin inuu mid keliya isugu keeno oo isugu soo ururiyo carruurta ilaah oo kala firidhsan haddaba maalintaas wixii ka dembeeyey waxay ku tashadeen inay dilaan sidaas daraaddeed mar dambe ciise bayaan uma dhex marin yuhuudda wuuse ka tegey meeshaas ilaa meel u dhoweyd cidlada ilaa magaalo la yidhaahdo efraayiim halkaasuuna xertiisii la joogay dhegaystayaal barnaamijkeennii maanta waa naga intaas tan iyo kulintideenna dambe anoo ah geelle waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo
Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, barigeena inuu noo ahaado inanbunasiiye hayaanamaano hayaanamaano hayaanamaano ilaahina huntay hayaanamaano ibliskii jinniga isaga ka adage hayaanamaano hayaanamaano hayaanamaano ilaahina huntay hayaanamaano hayaanamaano hayaanamaano laanta afka soomaaliga ee e w r adventist world radio waxay sii daysaa barnaamijyo kala duwan waxaana ka mid ah barnaamij ku saabsan kitaabka quduuska barnaamijka nolosha qoyska barnaamijka caafimaadka heeso iyo barnaamijyo aqoon koraarsi ah casharkaasi inaga yimid bugga nolosha ayaynu kusoo gebgabayneynaa barnaamijyadeena maanta halka aad inagala socotiin waa laanta afka soomaaliga ee codka rajada ee lagu talagalay dadkao dhan haddaba haddii aad doonayso in aad wax ka kororsato barnaamijka caafimaadka ama aad doonayso inaad wax ka barato bugga nolosha fadlan inala soo xiriir ciwaankeenna waa codka rajada sanduuqa boostada afar laba laba lix todoba nairobi kenya mar labaad ciwaankeenna waa codka rajada sanduuqa boostada afar laba laba lix todoba nairobi kenya waxaa kaloo inagala soo xiriiri kartaan emailka somali e w r at yahu dt com mar labaad emailka waa somali e w r at yahu dt com dhegeystayaasheena qiimaha iyo khadradda lahow meel kasta aad joogtaan intaa mar kale hawada dib ugu kulmayno anigoo ah maxamed waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo